maxaa yeelay damaanku waa takrifal maalia kaan sixmay mid waalan iyo mid yar iyo mid safiihnimo loo sharay toona heshiid baanay ahayn dad toosan baanay ahayn ilmo yar bay anaa kuu damaanad qaaday mid waalan u bahlaa ka yidhi oo maryiiba dhigtay anaa kuu damaanad qaaday mid intiisiiba ka soo baxay ayaa yidhi anaa kuu damaanad qaaday ma ansaxayso wa damaanu maxjuuri calayhim bifalasinka shiraa'i nin caydhnimo loo sharay oo masalan ninkani maba tasarruf xumayna inkaarun baa ku timi oo waxoogaygii uu wadwaday iyo dayntii lagu yeeshay ayaa kala badatay waataynu horu soo marrayo maxjuur baa la yidhaha tasarrufka xoolihiisa waa laga xidhaa waa la xajireya waxaa la dhaha intaa muuqata maanta daaraha iyo waxoogayga iyo gaadhiga iyo intaa far ma saari kartid si aan dee dadkan xaqooda u lumin wixii kaleed meelaha iska dabaraysa iska dabarbalo lakiin intaa uma dhawaan karin ninkaasi haddaba hadduu isagu aafo kalunbaa ku dhacday sidiisa kaleba ma xume e haddii uu wax damaano ka shiraa isagu iibsigiisii unbay la mid tahay dee iibkiisuna waa iska ansaxaya hadduu dumadiisa wax kusoo iibsado oo la aamino nin loogiyo xoolihiisiiba laga wareejiyey ninkii dee wax ka iibiyey iyo kii damaankiisa ogolaadayba waa iska caadiyo waa ansaxayeen wa damaanu cabdin addoon magdhowgii damaankii bikayri idni sayidihi sayidkiisa oo aan ogolaanin la-aanteed sayidkiisa oon ogolaanin baailun way fila saxadan qaban wayasixu biidnihi idankiisana wuu ku ansaxaa ee fa in cayana hadduu u yacni caddeeyo u gooyo lil adaa'i gudidda kasbahu kasabkiisa aw kayrahu ama kayrsa qadaa minhu waa ka gudaya wailaa haddii kale fal asaxu asax waxa weeye annahu isagu in kaana hadduu yahay ma'duuna lahu fi tijaara mid tijaaro loo ogolaaday tacallaqa wuxuu ku tacalluqaya waxaas bimaa fii yadihi waxa gacantiisa ku jira wamaa yagsibuhu iyo wuxuu kasban doono bacda aledn idankaa dabadeed wa ilaa haddii kale fa bimaa yagsibuhu wuxuu kasban doono wa damaanu cabdin bikayri idni sayidihi baailun fi lasaxi adoon wax damaanay oo waasay isagoon sayidkiisii u idmin ama mid tijaarayahada ama yuu ahaanin baailun fil asaxi waa baatil buu noqonaya maxaa yeelay maal ayuu dumadiisa saarayaayo caqdi baanu weliba gelayaa ma ansixin markaa caqdiga sidii guurka oo kale wayasixu biidnihi idankiisana wuu ku ansaxaa haddii u addoon ku idmo u yidhaahdo hadduu sayid ku idmo yacni wax damaan hadduu yidhaahdo ninkaan ma damiino waanu isgaranaynaa haayo damiin damaano waa ansaxaya maxaa yeelay waxa loogu diiday dee xaqiisa ayuunba hayd mar hadduu isagii ogolaadayna waa bannaan tahay daba haddii uu cayino sayidkii markuu u ogolaaday ayaa wuxuu fain cayana lil adaa'i bixinta shayga ayuu cayinay waa aan ku idmee damaan buuri ninkaa ka bixinta shaygaana yani shaygaa haddii masalan dee ninkii uu bixin waayena bixintiisana wuxuu u idmay wuxuu u cayimay kasbow kasabkaagaad ka bixin doontaaye damaan buu yidhi ow kayrahu ama war halkaa kale ee kirada halkaa inaga soo gashay ee daarta aan leeyahay baynu ka bixin doonay damaan buuri ninka wanaynu isku wanaagsannahay qadaa minhu kaas ayuunbu ka bixin markaa ama kasabkiisa ama meesha kale u idmay wa ilaa haddii kale oo masalan waa maxay addihii iyo meesha laga bixinaya imuu caddayno damaan unbuu yidhi halkee laga bixin markaa asax waxa weeye buu ihi waxaa loo kala qaadiy inuu ma'duun low fi tijaara yahay in mid laydi tijaarayo wax gacanta ku hayo inuu yahay hadduu sidaa yahay tacallaqa damaankaa magdhowgiisu bimaa fii yadihi waxa gacantiisa ku jira ayuunbuu markaa ku damaanaya ku magdhabaya wamaa yagsibuhu bacda alidn iyo wuxuu kasban doono intaa damaanka loo idmay dabadeed wuxuu kasban doono iyo markaaba wuxuu gacanta ku hayey ayuu ka magdhabaya wailaayo ma'duun ma aha addoonku addoon tijaaro loo idmay maahay waa mid iska gurijooga fa bimaa yagsibuhu wuxuu ku tacalluqayaa magdhowga damaanku waa sidaa magdhowga kaga yimaada bimaa yagsibuhu wuxuu kasban doono idanka dabadi intaa loo idmay dee wuxuu kasban doono ayuunbuu ku tacalluqaya waxau sheekhu inoo soo sheegay ruknigii koobaad ee uu lahaa damaanku oo ah daaminkii halkana wuxuu noo gelayaa ruknigii labaad oo madmuunulowgii ah wal asaxo asax waxa weeye ishtiraatu macrifati madmuuni lahu madmuuni lowga in la garanayo oo ninka daaminka uu garanayo ayaa shardi ah wa annahu wal asaxu annahu laa yushtaradu lama shardiyo qabuuluhu qabuuluhu inuu aqbalo lama shardiyo wa ridaahu iyo raali noqoshadiisa walaa yushtaradu lama shardiyo rida almadmuuni canhu ka wax laga damaanayo raadihaanshihiisa lama shardiyo qadcan khilaaf la-aanba walaa macrifatuhu garashadiisa lama shardiyo kuda saxeasa haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye in la shardiyo macrifatu almadmuuni lahu macrifatu daamini almadmuuni lahu qofkan wax damaanaya ee waasayaa waa inuu garanayo madmuuni lahuga qofkan daynta leh ee wuxu damaanayo waa inuu garanayaa ciddan daynta lahu u damiinayo waa inuu aqoon u leeyahay maxaa yeelay dee dadku way ku kala duwan yihiin xagga dayn qaadashada masalan dadka ay wax ku leeyihiin qaabkay uga qaataan baa kala gedisan oo dadka qaarna waa qaar aan loo gelin oo dhib badan oo qaanabaad badan oo imtixaaman qaarna waa dad iska sahlan weeyaan sidaa daraaddeed dee bal ciddan daynta lehee uu ninkan uga damaanayaa ciday kala baxayaan iyo cidaanay kala baxaynin inuu yahay qofku si ugu talagalo waa inuu garanayaa ciddan daynta lagu damaanayo waxay culamo ibnu salaax iyo ragay ka mid yihiin ay fatwoodeen haddii wakiilkiisa uu garanayo walow yaanu isaga shaksi ahaanba u garanaynin way iskaga filan tahay bay yidhaahdeen saanigu wuxuu leeyahay waxba shardi maaha lama shardiyo garashadiisa macnaha macrifatu daamini almadmuunu lahu ayaa looga jeedaa inuu daaminku garanayo kan madmuunu lahuga ah xataa walow yaanu magaciisa iyo nasabkiisaba garanay waynu cayntiisa deen inuu garanyo macaamiladiisa waa inay tahay waxaa kaloo asaxay inaan la shardin inuu aqbalo damiinka inuu aqbalo waxba shardi maaha inuu raalli noqdona waxba shardi maaha xaldii xadiidkii aan tilmaamaynay ee abi qataada ma uu tilmaamin arrintaa sidaa daraaddeed inuu aqbalo iyo inuu raalli yahay midnaba lama shardiyo taanigu wuxuu leeyahay waa la shardiyaa iyo inuu aqbalo inuu raalli noqdo dabeetana lafdi ahaan u aqbalo ayaa la shardiyaa laakiin lama shardiya ida rida almadmuuni canhu kan isagu daynta qabaa midna waa qofka daynta leh ee loo damaanayo midna waa kan daynta qaatay ee la damiinanayo isaga kaa madmuunu canhuga ah ee daynta qaatay qadcan khilaaf la-aan iyo go-naanba iyada shardi maaha inuu raalli noqdaa maxaa yeelay dayn cid kale inaad bixisaa adigoon ogolaanshaba ka haysanin waa iska bannaanay inaad islaasimisaana waa kasii awlaysan tahay oo masalan laba qofood dayn isku haystaa isagoon qofka kooran igaba bixi haddaad halkaa ka dhigtoo tira waar ka qaado waa taa dayntaad kulahayde waa iska bannaan tahay inaad da islaasimiso talana anaa kaaga damiinana ayana waa kasii awlaysantay walaa macrifatu fil asax inuu garanayaana ayana shardi ma asax haddaan qabanno oo dee raalli aanshi un baa looga qiyaasanaya wax mucaamalay meesha inay labada ruux dhex mari maayaane mar haddii layo raalli noqoshadiisaba shardi maaha aqoonsigiisuna isna shardi maaha wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmadmuuni daynta madmuunka ah marka waxaynu ka soo baxnay daamin madmuunu lahu madmuunu canhu madmuunu bihi ama madmuun waa kan mimka inoo gelayo wayustaradu waxaa la shariyaa fi lmadmuuni kaa la damaanayo dayntaasa kownu heshiisa haabitan mid sugan inuu yahay وصحح القديم قديم وحو صحيحي ضمان ما سيجب وحا واجب دون الضمان كيسة أيو سوى أنسحي والواسكا أنسحيا وحو شيخ الله يهين وحال شرطيا شيئا مضمون كاهد انت للضمان أيوه كونه ثابتا حقا ثابتا حق سجن إنو يهي أيا لشرطيا xilligaa la caqdinayo inuu shay sugan yahay markaa yacni xilligaa damaanku uu dhacayo la waasayo waa inuu yahay xaq sugan wax aan sugnaanin isaga ma ansaxayo damaankiisu ama ha la haya sababtii uu ku waajibayey saa ruux dumara ayaa waxaa sidee damaanayaa nafaqada uu ninku berritay siin doono masaariifta berrito ama yacni wuxuu war hebelow adiguna waad safraysaa in ninkaa muraad baan u leey waxbaan ka amaahanayaaye iga damiino waa waxbaan ka amaahan doonaa iga sii damiino weeye ma bannaana kaasina maxaa yeelay damaanku waa kalsooni xaq yacni kalsooni looga dhigayo laga horumarin maayo markaas sia markhaatiga oo kale wuxuu leeyahay sheekhu waxa uu qadiim wasaxaxa alqadiim wasaxaxa yani fi lqadiim waxa uu isagu ku saxiix yeelay qowlka qadiim imaam shaafici damaana maa sayajibu waxa waajibi doona magdhowgiisa ayuu isagu saxiixa inay damaankiisu iska ansaxay wax waajibi doona yacni shayga uu ibin doono lacagtiisa ama wuxuu amaahin doono maxaa wuxuu leeyay danta ayaa sidaa keenaysa waa shay dantu ay keenaysa weeye waalmadhabu madhab waxa weeye sixatu damaani darag haleelka damaankiisu inuu ansaxayo bacda qabdi thamani lacagta intii gacanta lagu dhigay dabadeed wa huwa damaanu daragna waxa weeye an yadmana waa inuu u waaso lilmushtari ninkan wax iibsanaya ahamana lacagta in kharaja almabiicu hadduu shaygan mabiicda ahee uu iibsaday uu baxo mustaxaqan xaalu yahay mid la mutay ow ama maciiban xaalu yahay mid ceebaysan ow ama naaqisan mid dhiman uu noqdo linaqsi samjati yacni miisaankii oo nusqaamay daraaddi ay la nusqaanto waxa uu leeyahay sheekhu madhab waxa weeye inuu ansaxayo waxaa la idhaha damaanu darag ama darg damaanu darg iyo damaanu darag damaanka haleelku waa maxay damaanu darag waxa weeye weliba wuxuu leeyahay intii gacantii intii lacagtii weliba gacanta lagu dhigay inuu haleelkeeda u damaanaa waa iska bannaan tahay waxa weeye damaanu darag waxaa la yidhaahdaa waa inuu ninka mushtarka ah wax iibsanayaa wuxuu leeyahay lacagtaadii anaa kaaga damiina haddii shaygan mabiicdaa cid kale ay yeelato ama uu ceeb yeesho ama uu nusqamo anaa lacagtaadii kaaga damiina masalan nin baa laga yaaba waanay dhacdaa in badan masele nin baa doonaya inuu wax iibsado gaadhi buu doonaya inuu iibsado awr buu doonayaa inuu iibsado waxaana wataa nin qariib ahoo aan la garanaynin markaasaa wuxuu leeyahay war lacagtayda intuu lacagtii gacanta u geliye shaygii la kala faasaxduu gacantii ninkii lacagtii waxaan watay gacanta u geliyey baa wuxuu leeyahay war yaa ii damaanayaa lacagtayda haddii baabuurkaa ama awrkaa cid kale yeelatoo laygu qabsado yaa lacagtayda ii damaanaya ama haddii masele sheegan uu nusqaamo oo dee waa kanoo hadda miisaan ma haynee gadbaddaa uu leeyahay imika waa konton kiilo hadday afartan soo baxdo war lacagtayda yaa ii damaanaya waa noocaasoo mar mushtarka ayaa loo damaanaa lacagta marna baayic baa mabicidiisa loo damaanaa oo masalan nin baa dee uu xibiyo lacag doolaraa la siiyey markaasuu yihi war waa tii lacag doolaroo la dhacayna lalahaa magaalada la soo geliya haddii lacagtaa lambarkeedii wax layla soo baxo laygu qabsado yaa ii damaanaya shaygaygii gaadhigaygii amaba awrkaygii yaa ii damaanaya xaggaana wuu ka yimaadaa markaa damaanu darag waa damaanka noocaas ah waxa uu leeyahay sheekhu madhab waxa weeye inuu ansaxayo damaanu darag haleelka damaankeedu yacni anaa ku soo haleeshiinaya lacagtaadii waxaagii yaanu xaq sugan iba u sugnaan xaajada ayaa waxay dantaa waxay keenaysaa in nin qariiba oo aan la garanayn laba mucaamalo dabeedna waxaanu iibinayaa cid kale inay yeelato markaa ay suurtagal tahay deedna isagii la waayo markaa in damaan loo helo ayaa loo baahday haddaba markuu leeyahay bacda qabdi thaman intii lacagta gacanta lagu dhigay ee masala ninkii baayic ahay gacantiisa gashay ayuu mustar u damaanayaa wuxuu saa u leeyahay dee waxaa la damaanaa waxa gacanta baayica galay lacagtuna dee damaankiisa ma gelaysa ilaa uu gacanta ku dhigo marka wuxuu leeyahay waa inuu u damaano ninkii mustarka asamana lacagta in kharaja almabiicu hadduu shaygii mabiicdahayee laga iibiyey uu soo baxo mustaxaqan isagoo la muto cid kale leedahay oo ama maciiban mid ceebaysan uu noqdo oo ama naaqisan mid dhiman linaqsi sanjati yacni miisaankiisi oo isdhimay sanja waa kelimad markaa farisi oo la carabiyey waa markaa miisaankin weeye waxayse kelmadu markaa sanja ay caan ku tahay waxaan kuwan la ibtileeye waxeeseesaa ee tuntumaa waxna gacmaha gashadana isku garaacaan bay kelmadda asalkeeda la yidhaahdaa wa kownuhu laaziman waa inuu yahay mid waajibay laa ka nujuumi kitaabatin kitaabada maalkeedii maya waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo iyaduna shardi ah oo madmuun madmuunka loo shardiyaa daynta madmuunka inuu yahay dayna laaziman wax laasimay oo waajibay waa inuu yahay wax aan waajibin isaga damaan kuma ansaxaya laa ka nujuumi kitaabatin kitaabada maalkeedii oo kale masalan nin baa addoon kitaabeeyo wuxuu haddaad intaa keenta boqol kun haddaad keento xor baa tahay yani taa inuu yidhahda yaa ii damaanaya ma ansaxayo damaankaasi ama hadduu yidhah nin waanaa kuu damaanaya maxaa yeelay ninkan dee la kitaabeeyey wuxuu leeyahay inuu iskaba ridu iska fasaqo markaa kalsoonida waxba macno ay leedahay ma jirto wayasixu waxaa ansaxayaa damaanuhu wayasixu waxaa ansaxaya damaanu thamani lacagta in la damaano fii muddati alkhiyaari muddada khiyaarka fil asaxi haddaan qabanno wa damaanu ljucli baadifadda damaankeedu ka rahni bihi rahantii markaa in laga rahandhigaeyay unbay la mid tahay wa kownuhu waxaa kaloo la sharday inuu yahay macluuman mid la og yahay fil jadiidi jadiid haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxa iska bannaan in la damaano lacagtii fii muddati alkhiyaar lacagtii oo muddatulkhiyaar ku jirta in la damaano way iska ansaxaysaa fil asaxi haddaan qabanno oo masalan ninkii baayica ahaa gacanta loo geliyey oo haddana khiyaarna la wada dhigtay ama labadooduba door ka wada qaadan ama baayicoo keliya ha ahaadee yacni in la damaano lacagtaa way iska bannaan tahay muddatul kheyrka ku jirta oo wadaada masaajida kheyr qabsa war lacagteeda ayaa i damaanaya wada aniga ku damaanaya maxaa yeelay dee waxay isaga socotaa xagga laasimidda isaga socota waa aayilun illusuum baa la yidhahdaa jucliga waxaa la yidhaahdo macna waa baadifaddii jucaalada waa mushqaayadeeda ayaa jucli la yidhaahdaa waxa weeye masalan ninbaa awrka lumay ama waxbaa ka su ninkaa waxaygaa lumay soo celiya awrkaygaa ninka keena baadidaydaa ninka soo hela wuxuu leeyahay mushqaayad intaa leeg haddii golaan inay macluumo tahay ayaa laga maarmaana wax macluumaa kitaab dhan baa inoo iman doono baab dhan oo ka hadlaya inkastoo soomaalidu jiraan ninka basaboorka keen ninka lacagta keen waa la wanaajin doonaa hadhow waa la isqabsanaya qofka waa in loo sheega wuxuu marka hore kusii talagalo markaa jucliga damaankiisu wuxuu la mid yahay ka rahni bihi rahan dhigiisii oo kale in rahan laga dhigayo oo kale unbuu la mid yahay waynu soo marnay markaas jucaaladaa in rahan laga dhigayo inaan laga dhigayn jucligaa jucaalada ka waxaynu soo tilmaannay hadday tahay camalka intii laga faaruqay ee ninkii uu soo dhammeeyey masalan shaqadii wuxuu uhi ninka awrkaygaa lumay ii soo celiyaa boqol kun buu leeyahay dabeedna wuu soo celiyo camalkii ninkii wuu soo qabtay hadday bacda alfiraq min alcamal hadday ahayd in rahan ula waaye rahan i dhig haddaba rahan aan u haysta intaad mushkaayada boqolkiiba kun siinayso rahan iisii way bannaanay tanna way bannaan tahay markaas in la yidhaha yaa idam yaa i damaanaya oo denaad loo damiinaa way bannaan tahay mar haddii bacda alfiraaq min alcamal tahay laakiin intaan laga faaruqin camalkii walow intii la gudagalayba ha ahaadeen awrkii la soo celinin in la raandhigaa may bannaanayn in la damaanaana waa la midoo taasumay daba socotaa waxaana laga maarmaana wa kownu waxaa kaloo la shardaa shaygan madmuunhee la damaanaya inuu macluuman yahay shay la garanayo jinsi ahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaan shay loo garanaya waa inuu yahay waxaanu ninku waasayu damiinayo waa inuu garanaya fi ljadiid maxaa yeelay qofkani dee maal cid kale leedahay buu dumadiisa saarayaa oo caqdi buu weliba ku saarayaa damaan la yidhaahdo dee iibka iyo kirada iyo bay la mid tahay kaa shay majhuulah ma ansaxayo inuu dhaha dayn baa laygu leeyahay damaan waanku damiintay daynta lagugu leeyahay ma ansaxayo ee waa in waxaanaad damaanaysa aada og tahay haddii masalan laba daynood baa laygu leeyahay mid ahaantoo damiino ayana ma bannaana ee waa in mid mucayana laga dhigaa markaa jadiid baynu qadiimku isagu wuxuu leeyahy waxba shardi maa waa wax la ogaan karo oo waxba shardi maa bu isagu leeyahy walibraa'u ka dayn min almajhuuli laga daaya baatilun weeye fi ljadiidi haddaan qabanno ilaa min iblidiyati magta geeleeda mooyaane wayasixu damaanuhaa damaankeeduna waa ansaxayaa fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ibre iyo ka saamixid iyo ka dayn shay dayna oo majhuuloo laga jaahil yahay laga daayaa baatil bay noqonaysaa filjidi haddaan qabanno hadduu ninku yimaado dha warniyahow dayn baad igu leedayo xoolo berigaad halkaa meheradda ku haysatay waxoogay dayna baan kaa qaad qaatay dee iga saamax oo iga beriyeel waan kaa beriyeel ma ansaxayo mar haddii shaygii majhuul laga yahay qadarkiisii sifadiisii jinsigiisi baatil fi ljadiid maxaa yeelay beriyeelkani dee wuxuu ku xidhan yahay raalli noqosho beriyeelku raalli noqosho uga raalli noqday qofkaa waxaa inuu ka daayo ama yacni saamaxaad uu saamaxay waxaa inuu qaato ayay baraa-adani ku taagan tahay dee qofkii isagoo ka jaahila oo wixii garanaynbana ma ansaxayo qadiim baa isagu wuxuu leeyahay qowlulqadiim baa wuxu le waa saxiix waxaa majhuulka in laga beri yaro waa saxiix waa wax laga daynaya unbuu leeyahy markaa labada qowlna halkay isaga imanayaan ama ay iska haysteen waxa weeye war waxani ma milkisiin baa mise waa ridid hadaasea khilaafkoodu markaa uu ka kacayaa ilaa min ibla diya buu ihi geela diyada mooyaane geela magta in la iska daayo way iska bannaan tahay iyadoon sifadeedii iyo qaabkeedii badnaaba aan la wada garanaynin haddana in la saamaxaa way iska bannaan tahay oo masalan dee qofka mag ku yeesha qof kale way iska saamixi karaa maxaa yeele sugitaankeeda markan dee dumadda qofka la saarayaba majhuul bay ahay dumaddan qofka markay fuulaysay magtani dee shay waxaa iska hadiya lafdeedu majhuulah dee haddii laga daynayana waa un la mid un wayasixu damaanahaa fi lasax asax haddaan qabanana in la damaanaana waa bannaantay geelaa diyada waa ninkaasi ninkaygii buu dilay oo magtaasaan ku leeyaa i damaanay aniga ayaa kuu damaanaya way ansaxaysaa sidii dee kaberiyeelkeedii oo kale oo dee da'deedii iyo tiradeediiya baa la iska garanaya xagga sifadeeda haddaan la garanaynina dee geela beledka qaalibkiisun baa loola noqonaya taaniga asaxaa ka horseeya wuxuu leeyahay maya sifadeedii baa laga jaahil yahay ma haddii sifadeedii laga jaahil yahay ma banaano walow qaala hadduu yidhaahdo damintu waxaan waasay maa laka waxa kugu sugnaaday calaa zaydin ninka zayd la yidhaahdo min dirhamin ilaa casharatin hal dirham laga bilaabo ilaa soon dirham fal asaxu asaxo o sixatuhu hadalkaasi inuu ansaxayo wa annahu yakuunu wuxuu noqonayaa daaminan yacni mid damaano licasharatin toban qultu waxaan jawaabay haddaanay alasaxu litiscatin sagaal ayuu damaanayaa ayuu yidhi ima waa damiin iyo tobanka waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo waxaan kuu damaanay nin buu ku yidhi waxaan kuu damaanay maa laka calaa zayd waxaad ninka zayd la yidhaha ku leedahay had iyo goolaale fuqahada iyo nuxaada iyo zayd bay adeegsadaan oo waxay dhaheen qur-aanku ku soo aroorayoo waa iska barakaysanayna falamaa qadaa zaydu minhaa wataran marka waxaad ninka zayd la yidhaha ku leedahay ayaan kuu damaanay buuhi min dirham ilaa casharatin laga bilaabo hal dirham ilaa toban dirham fal asax sixatuhu qowlka asaxi waxa weeye inuu ansaxayo maxaa yidhi qararkii iyo dagiintii baa baxday mar haddii qaayadii la sheegay halay ka bilaabaysa halay ku dhammaanaysa mar haddii la sheegay qarar badani kuma jiro asax bay nee taaniga ka horjeeda wuxuu leeyahy ma ansaxayo maxaa yeele qadarkii baa laga jaahil yahay waxay dirham ilaa toban inta udhaxaysa ayuu mutaradidi oo ku noqnoqonayaa buul haddaba mar haddaynu nidhi waa ansaxayaa ninkii inteebuu damaanaya wuxuu leeyahay wuxuu damaanayaa licasharatin toban haddii lagu leeyahay ama ay ka badan tahay oo labada darafba islaazimiinta unbaa la gelinayaa min dirhamin halkay ka bilaabmayso ilaa casharatin halay ku dhammaanayso labada darafba nawaawi baa isagu ka dambeeyey wuxuu uhi alasaxu litiscatin yakuunu daamina litiscatin wuxuu noqonayaa mid damaanay sagaal wallahu aclam oo macnaha darafka horun baa la gelinaya dee iltisaamku halku ka bilaabmaye weeye laakiin xaggan dambe la gelin maayo ayuu isagu leeyahay qowl kalaa jiroo isagoo leh bithamaaniyatin mee sideed unbuu damaanayaa oo labada darafoodba waa laga saarayaa taa uu ka bilaabee kowda iyo tuu ku dhammeeyeen tobankaa labadaba waa laga saarayaa oo sideedun hamag dhabo ayuu leeyahay wallahu aclam kafaalat اlbadani wa tusama ayضa kafaalat اlwajh waxaa fasalkan uu sheekhu kaga hadlayaa kafaalada qofka ama dadka marka xoolo la waasayo ma la kafaalo qaadanayo waxaa la yidhaahdaa damaan marka dad la damaanayana kafaala la yidhaahdaa marka kafaalat اlbadan iyo kafaalat اlwajhi labadaba waa la yidhaahdaa arkaanta waxay kala mid noqonaysaa untii hore oo afar weeyaan iyada arkaanteedu waa kafiil oo qofka wax kafaalo qaadanaya makfuul oo kala kafaalo qaadanaya iyo makfuululow ka loo kafaalo qaadayo iyo siiqa waa afartaasun almadhabu madhab waxa weeye sixatu kafaalati اlbadani jirka kafaalashadiisu inay ansaxayso fain kafara haddaba hadduu kafaalo qaato badana man qof jirkii calayhi guudkiisa maalun maal uu guudkiisa yahay lam yushtarad lama shardiyo alcilmu biqadrihi qadarka waxa uu kafaalo qaadayo inuu oga qadarka lagu leeyo qofka uu kafaalo qaadayo lama shardiyo wayushtaradu waxaase la shardiya kownuhu inuu yahay maalkaasi mima yasixu damaanuhu wuxuu damaankiisu ansaxayo inuu yahay waxa uu sheekhu leeyahay waxa bannaan oo madhabku yahay inay oo ah inuu yacni qofku islaazimiyo oo uu dushiisa saaro inuu qof keenayo oo ciddan wax ku lehee uu keenayo u kafaalo qaadaso xaadirintiisa maxaa yeelay wuxuu dadku ay u baahan yihiin oo aanay ka maarmaynin weeye waxaana loo yar weheshadaa aayadda qur-aanka ahe alla yihi lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawhiqan min allahi lata'tunnanii bih aayaddaas nebiyullaahi yacquub oo alla inooga warramayey ulaha idin raacin maayo yarkan ilaayo dee kalsooni ama kafiila ay ii keentaan inay ii keenaysaan oo igu soo celinaysaan markaa daliil maahe waa yar weheshi uun waa loo yar weheshaday uun daba wuxuu leeyahay sheekhu hadduu kafaalo qaado qof lagu leeyahay maal qof maal lagu leeyahay oo hanti iyo xoola loo haysta ayaad kafaalo qaadatay waxba iyada shardi maaha inaad ogaataa xoolaha lagu leeyahay inta ay yihiin maxaa yeelay adigu waxaad kafaalo qaadanaysaa qofkan un keenidiisa ee ma kafaalo qaadanaysid xoolahan iyo waxaan lagu leeyahay laakiin xoolaha markii la kafaalo qaadanaya damaanku xagga xoolaha ahaa waxaynu soo tilmaanay inay shardi tahay dee qofkan waxaa lagu leeyahay inaad og tahay iyo cidda wax kulaba ila intaa iyada waa laga magdhabayay mar haddaad qof mar haddaad damiinato maal haddii iyo xoola haddaad damiinato ilan waa lagaa magdhabaye tan laakiin qofkan keenitaankiisa ayuunbaad ballan qaadaysaa ee maa kafaalo qaadaysid waxaan uu qabo waxaa kaloo la shardiyaa buu yidhi inuu yahay maalkani wax damaankiisu uu ansaxayey wax la damaani karayo o la waasi karayo waa inuu yahay masalan waxaynu tilmaannay inaanay maalka kitaabada damaan aanay gelaynin maalka kitaab masalan addoon baa la yidhi haddaad haddaad intaa keento boqol kun haddaad keento xor baa tahay ayaa la yidhi waxaynu soo tilmaannay maalkaa nujuum baa la yidhahdaa inaanay damaangelaynin sidaas ileeg addoonka lagu leeyahay jidhkiisuna kafaalo ma galo bacdamaaba xoolaha lagu leeyahayba aanu ahayn wax damaan gala walmadhabu madhab waxa weeye sixatuhaa kafaaladii inay ku ansaxaysa bibadani man qof jidhkii calayhi gudiisa cuquubatun qof cuquubo ay guudkiisa too liaadamiyin ciqaabu aadami dad leeyahay dalika miaalka qisaasin iyo xaddi qadfinba weeye waa qisaas iyo xadulqadf wa mancuhaa madhab waxa weeye inaanay banaanayn fii xuduud illaahi tacaala ilaahay xuduudiisa inaanay ku banaanayn weeye wuxuu sheekhu leeyahy madhabku waxa weeye inay kafaaladu ku ansaxayso qof cuquubo aadami lagu leeyahay jidhkiisa in la kafaalo qaadan karo qof cuquubo aadami ciqaab aadami uu mutaystay uu leeyahay qofka lagu leeyahay waa la kafaalo qaadan karaa masala qisaas baa lagu leeyahay qofbu qof ka dilayoo qofkiibaa dabeedna inuu qisaasto ku mutay qofka waa la kafaalo qaadan karaa xadda qadfin baa lagu leeyahy qof buu caayi innaga caydu waa wax isaga caadi bay noo tahay masalan haddii aada ruux dumara ama nin dhowrsoon haddaad zine iyo xumaan ku sheegto haddaad caddayn weydo od afar markhaati ku caddayn weydo waxay imanaysaa siddeetan jeedal in lagugu dhufto meel fagaaraa dhexdii xadduqadafkaasaa la ydhaha marka waa xadka cayda markaa qof isaga jidhkiisa ay cuquubo aadami leeyahay u ku sugan yahay kafaaladiisi waa bannaantuse qisaasi xadduqadafka iyo tacsiirta iyo waa xaq suganoo maalka oo kale ayuu shabahaa waxaa kaloo weeye madhab inaanay bannaanayn kafaaladii xuduudda ilaahay xuduudda ilahay kafaala kuma bannaana sida xadka khamriga markuu cabayo xadka zinada iyo xadka tuugada iyo waxa iyada kafaala kuma bannaana leannu inta la dafcin karay suurtagal tahay in markaa la asuro oo la qaliyo ayaa iyada layna faray wa tasixu way ku ansaxaysaa bibadani sabiyin sabi jidhkii in la kafaalo qaato wa majnuunin iyo mid waalan waa maxbuusin mid xidhan wa qaa'ibin mid maqan wa mayitin iyo mid dhintay liyuxdirahu si uu usoo xaadiriyo oo fa yushhada calaa suuratihi suuradiisa dabeedna looga markhaati kaco waxa uu leeyahay sheekhu way bannaan tahay kafaaladii way ku ansaxaysaa ilmo yar iyo qof waalan in la kafaalo qaato oo yidhaahda anigaa keenaya oo kafaalo qaadanaya waxaanay tahay marka uu weligoodii ogolaado ee kafaalada inuu ninkaasi kafaalo qaato u ogolaado waa bannaan tahay maxaa yeele waxaa dhici karta dee in loo baahdo in maxkamadda la keeno waa loo baahan karaa masalan dee ninkii waalaabaa baabuul jebiyey ilmihii yaraabaa wax dilay oo sameeyey dadka ka markhaatiyada ahina suuradiisa ayuunbay garanayaan iyo muuqaalkiisa wallahi waa kii raama lahayo waa kaa waa ilmihii yaraa caynkaasoo waa kaa suuradiisunbay garanayaan laakiin magaciisa iyo ina iyadiisi ciduu yahay toona garan maayaan kaa waxaa loo baahanaya hadhow marka wax lagu sugayo dee in maxkamaddii la keeno oo dadkii markhaatiga ku furayeyna ay suuradoodii arkaan marka taasoo kalea loo baahan karaaye sabigii iyo majnuunkii jirkooda waa la kafaalo qaadan karaa wa maxbuusin wakaa'ibin mid xidhan waa la kafaalo qaadan karaa iyo mid maqan hadday idmaanay ogolaadaan maxaa yeelay walow dee hadda ujeeddadiiba yaanay suurto gelin oo hadda de haddii lagu idhaahda ken yaanad keeniba karin qofkaa xidhan ama kaa maqane haddana waa wax mutawaqa ahoo la filayo dee kan xidhanna in la soo daayo kan maqanna inuu soo galo oo dabeetana halkii laga doonaya aadgeysaa waa mid mutawaqa ahoo la filayo oo la sugayo wey say u bannaan tahayba dee nin mucsir oon waxba haysanin xoolo damaano qaaduu waasaa way iska bannaan tahay waxaa kaloo ayana bannaan mayd jirhkii in la kafaalo qaato oo uu yidhaa ninkaa dhintay anigaa kafaalo qaadayo inaan keeno oo si intuu u keeno u soo qaado dabeedna ma looga markhaati kaco suuradiisa oo masalan waa loo baahan karaa kaba soo qaad nin baa nin xoolo siiyey amaahiyey ka iibiyey masalan mucaamala dhex martay waxbuu kaga yeeshay markhaatiyo ayaa markaa uu dhigay markhaatiyadii waxay garanayaan ninkan suuradiisa iyo muuqaalkiisa un maninkanse ma garanayaan magaciisa iyo nasabkiisa toona dee arrinkii oo caynkii ah ayaa dabeedna uu ninkii dhintay ninkii baa maxkamadda tegay oo dabeedna yidhi dee si aanay xoolahaygii u dayacmin markhaatiyadaydina waa kuwan dee ninkaa dhintay halay soo qaado intaan la aasin maxkamadda halay keeno markhaatiyadii hay eegaano dee halaygu xukumo markaa in la kafaalo qaato oo la yidhaahda anaa keenaya oo kafaalo qaadanaya way iska bannaan tahay arrinkaasina liyuxdirahu fayushhada fayushhada deedna looga markhaati kaco calaa suuratihi uma intaa dabadeed in cayana hadduu caddeeyo makaano tasliimi meesha lagu dhiibayo tacayana waa waajibayaa wa ilaa haddii kale fa makaanuha meesheedaas ayuunbaa waajibayaa waxa uu leeyahay sheekhu marka masalan qofkii oo qof kafaalo qaato halkee buu keenayaa halkuu geynayaa hadhowta marka waktigii laga doonayo yimaado wuxuu leeyahay haddii la isla cayimo oo la isla caddeeyo meesha uu ninkaasi keenayo qofka uu kafaalo qaatay tacayana wuxuu dhan maxkamadda burcaan keenaya tamee waxaan keenayaa ceergaabo tahargeysaan keenayaa halkaasaan keenaya tuulo heblaayaan keenayaa meel buu cayimay kafiilku markuu akfaalanaya wuxuu yidhi anigu ninkaa halkaasaan keenayaa tacayana waa caynoobayaa shardigiisaas uma la raacaya halkaa uu yidhi waan keenayaa unbaa lagu aqbalaya de wa hadday tahay meel suurtagala haddii maxkamad laga doonayo dhaa mihii baan soo joojinayaa dee looma baahnay waa in meel hagaagsan oo dee qofan wixii looga doonayay ay kaga suurto gelayso waa inuu idhaahdaa waa ilaa haddii kaloo wax meela layslama soo qaadin wax meel ah layslama soo qaadin fa makaanuha meeshaa kafaalada unbaa waajibaya halkaa uu ka kafaalo qaatay ayuunbaa laga doonaya inuu keeno masalan maxkamad buu ka soo kafaashay meel uu ku soo celiyana layslama qaadanin halkaasunbuu keenaya hadhowto sida dee salamka oo kaleba aynu ku soo maraynay haddii meeshaasi ay usugantay halkaasumaa la keenaya haddii meelkaan la sacayana meeshuunbaa la geenaya baanuna wayabra-u lkafiilu haddaba kafiilkii wuxuu ku bari noqon bitasliimihi isagoo dhayba fii makaani tasliimi meeshii lagu dhiibayey bilaa xaylin iyadoon wuxuu kala dhexeeyaana aanay jirin wadalika mithaalka mutaqalibin waaba mid isqaalib yeelayo aan laba qaban karaynin wa bian yaxdura iyo inuu soo xaadiro way almakfuulu bihi kii la kafaalo qaado inuu soo xaadiro lan yaxdura almakfuul waa inuu soo xaadiro oo wayaquulu u ihahdo sallamtu nafsii nafdayda waxaan ka dhiibay can jihati lkafiili ninkii kafiilkaha jihadiisa walaa yakfii kuma filla mujaradu xuduurihi soo xaaldiradiisa oo keligii kuma filla waxuu sheekhu leeyahay ninkii wax kafaalo qaatay goormuu kafaaladii ka beri noqonayaa wuxuu ka beri noqonayaa buu yidhi bitasliimihi isagoo dhiiba qofkii uu kafaalo qaatay isagoo dhiiba fii makaani tasliimi meeshii lagu dhiibayey ee haddii meel laysla qaatayna cayinayd haddii kalena meeshii ay kafaaladu ka dhacday halkii uu soo joojiyo ayuu ku beri noqonaya bilaa xaa'ilin iyadoon wuxuu kala dhexeeyaana jirin haddii uu halkii un maxkamadda horteedii un gaadhi isagoo saaran uu yidhahdo waa kaa dabeedna gaadhigii iskala sii socdo dee ma odhanayo waxbuu keenay la odhan maayo ee waa inuu meeshii looga baahnaa keenitaankeeda waa inuu keenay bilaa xaa'il iyadoo wuxuu kala dhexeeyaana jiray ka mutaqallibin hadduu dee mid aan laba qaban karayn oo isqaalib yeelayo uu halkaa joojiyo oo ninkana aanu qabsanba karaynin dee la odhan maayo taa lafdeeda waxbuu dhiibay ee waa in iyadoon wax xaayilo wax xaayil xisiya iyo mid macnawiya midnaba aanu jirin waa inuu keenaa markaasuu beri noqonaya waxaa kanuu ku beri noqonaya baan yaxdurna almakfuulu inuu soo xaadiro kaa la kafaalo qaatay ayaa iskeenay wayaquul u yidhaha sallamtu nafsii can jihati alkafiil waxaan ka imi oo naftayda ka dhibaya ninkii kafaalo qaatay xaggiisa ayaan ka socdaa sow hebelow keen berigii maydaan oo dhan anna idinmamaan lahayn warana iska imanaya ninkii xaggiisii baan ka imiye la socda taana wuu ku beri noqonayaa dee ninkaan wax damaanay hadduu ninkii daynta lagu lahay u damaanay dayntii iska bixiyo waa beri noqonaye tanna waa la mid walaa yakfii mujaradu xuduurihi hadduu iska yimaado un goobtii aanu odhan xaggii ninkii ay kafaalo qaataan ka socdaa haddaanu odhanin oo aan naftayda ka dhiibiyaa u iska yimaado un kuma filla oo markaa kuma beri noqonayo maxaa yeelay mana dhiibin xaggiisana qofna kama dhiibin fain haaba haddaba hadduu maqnaado lam yalzam ilkafiila ninka kafiilkaa kuma waajibayo ixdaaruhu inuu soo xaadiriyo in jahila makaanahu hadduu meeshiisa iyo goobtiisa ka jaahil noqdo wa ilaa haddii kale fayalzamuhu waa ku waajibayaa wayumhalu waxaa loo kaadin muddata dahaabin muddo uu ku tago iyo wayaabi soo noqon fain madad hadday tagto walam yuxdirhu aanu keenin xubisa waa la xidhi xubisa waa la xidhayaa waqiila waxaa in qaaba ilaa masaafat alqasri hadduu laba maalin socod uu ku maqan yahay lam yalzamhu ixbaaruhu inuu keenaa waajib kuma aha waxau leeyahay sheekhu hadduu ninkii la kafaalo qaatay markii waktigii kafaalada u gaadhay arigaba uu ka maqan yahay maba joogaba waa laga quusaba ninkii lam yalzam ilkafiila ixbaaruhu in jahila makaanahu kuma waajibayo ninkan kafiilka inuu soo xaadiriyo hadduu meeshuu joogo ka jaahil yahay te wax suurtagala baanay ahayn wuxuu ka dhigan yahay nin dayn lagu leeyo caadhoobay soomaalidu dhalama ofay tidhaahdaa meel uun ka keen waxaase sharci maaha haddii ninka dayn lagu leeyahi wixii waayo sharci waxa loogu leeyay in laga sugo fa nadiratun ilaa maysara ilaahay baa yidhi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara intuu wax ka helayo waa in la sugaa haddaanu wax akranaynin kan lafdiisa qofku kafaalo qaatay hadduu ka fakado meel alla meeluu galayba uu waayo adigu gal halkiisii sharci maaha ee waa in qofkii dee bal la baadhaayoo la daydaya un oo markuu ogaado meeshuu jiro ayuun baa laga doonaya inuu keeno lam yalzam alkafiila ixdaaruhu in jahila makaanu hadduu meeshuu joogo ka jahil noqdo haddii laysku qabsado waad ogtoo adaa fakiyey iyo ma ogi haddii laysku qabsadona yaa la aqbalayaa ninkaa wax kafaalo qaatay hadduu yidhaahdo meel alla meeluu qabtay anuu kama warhayo hadalkiisaasa lagu kaaftoomaya hadalkiisaasumaa lagu kaaftoomaya waay wa ilaa haddii kaloo meeshuu joogo wuu ogyahay wuxuu uhi ninkii ma joogo meel kaluu qabtayo oo moogtay meesha kaluu qabtay ha fayalzamu keen baa la leeyahay haddaba keen mar haddaad og tahay halkuu qabtay adiguna aad kafaalo qaatay keen baa la leeyahay waxaana loo kaadinayaa muddata dahaabin wa iyaabin dee intuu sii socdo iyo intuu soo socdo iyo habeen iyo maalintuu iska nasanayo intaba waa loo kaadin waxaa la odhan meeshaa medhablaaye ee uu ninka ku sheegay imisaa loo socdaa saddex cisho imisana waa laga soo socdaa saddex cisho laba cisho kalena ugu daro bal iska nasnasto ugu dara baa la leeyahay toddobadaa cisho ku keen baa markaa la odhanaya fa in mad hadda muddadii baa tagtay toddobaadkii baa tegey mabuu dhaqaaqinba walam yuxdirhu maba keenina meeshii bu iska jooga xubisa markaa ha lagu tuuro hadduu markaa isagu wixii iska bixin waaye ina isaga gabalfal sameeye ha la xidho qiil baa wuxuu leeyahy maya hadduu ku maqayo ilaa masaafati alqasri laba maalin socod iyo wax ka badan hadduu jiro lam yalzamhu ixdaaruhu inuu keenaa waxba waajib kuma ahoo mar hadday masaafadu intaa gaadhay waxay ka dhigan tahay qaybo munqaطico ah oo meel alla meelu jooga aan laga warhaynin ayay ka dhigan tahay qiil baa isagu saale haddaase waana laga xoog baday wax soconayana maaha maanto dee waa isku yani tobanka maalin socodba maanta dee maalin loo soconaya ama gelin wal asaxu asaxu waxa weya anahu idaa maata markuu dhinto oo wadufina la aaso laa yuaalabu lkafiiru ninkii kafiilkaa bilmaali laga dooni maayo wa anahu walasaxu anahu low shurida haddii la shardiyo fi lkafaalati kafaalada anahu yaqrabu lmaala maalka inuu magdhabayo in faata tasliimo haddii dhiibitaankii uu tagu suurtogeli waayo batalad way buraysaa wa annahaa laa tasixu kuma ansaxayso bikayri rida almakfuuli qofka la kafaalo qaadanaya raadiyaanshiisa la-aantii kuma ansaxayso wuxuu leeyahay sheekho qofkii xoolaha lagu lahaa ee qofkani kafaalo qaatay ayaaba ti alla u timi oo wuu dhintay xabaashiina waa lagu rid waa la asayba waa laga soo dareeq laa yuaalabu lkafiiru bilmaal war ninkii aad kafaalo qaadatay sow ma dhimanin iska keen haddaba xoolihii la odhan maayo maxaa yeelay dee ninkani wuxuu kafaalo qaatay naftanuun inuu keeno nafdiina ilaahii lahaabaa qaatay mar hadduu ilaahay qaatay oo ciidda la hoos mariyey ninkii wax kale laguma lahaa ila isagu dib u soo celin maaye taasi waa ta laa yuaalabu lkafiiru bilmaal wa anahu low shurida fi lkafaalati anahu yaqramu lmaal in faata tasliim xataa marka hore haddii la shardiyo kafaalada oo la yidhaahdo waar xoolahaanu ninkaa ku leenay waad magdhabaysa haddaad ninkaa noo keeni weydo haddii marka horeba shardigaa la dhigo badalad way buraysaa kafaaraduba waxba ka ansixi maaya maxaa yeele waa shardi ka hor imanaya wixii ay keensanaysay kafaaradu waxay keensanaysayba ka hor imanaya waxa kale oo asaxa in aanay ansaxaynin bikayri rida almakfuul qofkaa la kafaalo qaadanayo hadduu dee kafaaladiisu idankiisu muctabar yahay iyo raanaashiisu masalan dee qof qaangaadh oon safiiha inuu yahay haddii kaloo dee qof yar ama waalana u yahay weligiisu waa inuu idnaa haddaanu qofkii caadiga ahaa aanu ogolaanin aanu raalli ka noqon qofkii aan kaamilka ahaynna weligiisi aanu raalli ka noqon ma ansaxayso faslun fi ma yushtaradu fi damaan ama fi bayaani siikati damaan siiqati alkafaalati wadamaan siiqada kafaalada iyo damaanku ay leeyihiin ayuu fasalkan inooga hadlaya yushtaradu waxaa la shardiyaa fi damaani waa waa rugnigii shanaad shardi baan inooga cabiro wax laga maarmaan uga jeeda yushtaradu waxaa la shardiyaa fi damaani damaanka waxaa loo shardiyaa iyo walkafaalati kafaaladaba lafdun odhaah baa loo shardiyaa yushciru dareensiiya biiltizaami qofkaasi waxa inuu isku waajibiyey wadaalika mihaal ka damintu daynaka calayhi dayntii aad ku lahayd waan ku damaanad qaaday aw ama taxamaltuhu waan xambaaray taqalladtuhu taqalladtuhu yacni qoortaan gashaday aw takafaltu bibadanihi ama jidhkiisaan ku kafaalo qaatay ow ama ana anigu bil maali maalka ow biixdaari shaksi qofka keenidiisa daaminun baan ahay waa marna kafaalat lbadan marna waa kafaalat lmaal ana bilmaali daaminun ama ana biixdaari shaksi daaminun ow ama kafiilun baan ahay ow zaciimun ow xamiilun baan ahay waxau leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa damaanka maalka la waasayo iyo kafaalada jidhka siiqo ayaa loo shardiyaa dee siiqa si ay kuu tuso raalli ahaanshayo qofkani waxan inuu isa saaray ama uu kafaalo qaatay siiqadiina waa lafdi sariixa ama kinaayo ah lafdee ku cad ama maldaha oo ku daraynsiiye biiltizaamin yani waxaa inuu qofku islaazimiyey xataa kii aan hadli karayn dhagahala-a hadduu dee madaxa iyo faraha iyo wax gungundhiyo oo wax lagu yaqaanay ay tahay ishaara mufhima hadduu bixiyo muctabaray noqonaysaa إشاaرة الأkرس مثل نطقه فيma عadاa ثaلاثة لصدقه في الxنف والصلاaة dhowr meelood ayaana iskaga mid ka ahayn oo iشhaaرaة الأkرس waxay la mid tahay hadalkiis oo kale xagga mثalا dmbaabku hadduu ku dhaartay inaanu hadla inuu ishaaro ma yani kuma dembaabayo xagga salaad oo kale ishaaradiisa kagama burto markhaatiga oo kale fi lxinfi wasalaati washahaada markhaatiga oo kale dee fale fiiqfiiq iyo madax gungundhin markhaati laguma galo oo halkaa halkaa mila nudqihi kama noqon karto nudqi unbaa loo shardiya halkaa marka waa lafdi ku dareensiiyo islaazimin waa maxay damiintu daynaka calayhi damiintu laka hebelow waxaan kuu dhammaanay daynaka calayhi dayntaad ku lahayd aw taxamaltu daynaka caleyh dayntaad ku lahayd baan kuu xambaaray taqallabtu daynaka caleyh qoortaan gashaday takafaltu bibadanihi jirkiisaan kafaala qaatay aw ana bilmaali maalkaad hebel ku leedahaybaan daaminuun kuu waasaya aw bixdaari shaksi qofkaa keenidaysa ayaan daaminuun kaaga aw kafiilun baan kaagahay aw zaciimun waasan kaagahay aw xamiilun mid qaaday baan ku ahay waa islawada mid inkastoo aynu tilmaanay in loo isticmaalo damaanka xagga maalka kafaaladana xagga jirka zaciimna xagga arrimaha waaweyn xamiilna waa xagga diyooyinka iyo haday golaan walow qaala hadduu yidhaha waa dil maala maalka ayaan gudayaa oo ama uxdiru shaksa qofkaan keenayaa fa huwa wacdun kaasi waa yabooh iyo ballanqaad walasoxaasexna waxa waya inuu laa yajuuz ma banaano tacliiquhumaa in lagu xidhaa bisharطin walaa tawqiitu lkafaalati kafaalada in wakti loo sameeyaa ma banaana wuxuu sheeku leeyahay ma banaana hadduu may yidhaahdo maalka waadil maal maalkaan gudayaa buuli ama wuxu uxdiro shaksi qofkaan keenayaa fahuwa wacdun bililtizaam kaasi waa ballanqaad uu islaazimin ballan qaaday in la ofiyana waajib maaha maxaa yeelay dee iltizaam kuma tusinayso islaazimin qofkin waxaan dushan iska saaray kuma tusinayso waan dee bal iska soo kaxayn doonaa iyon bay ka dhigan tahay ee anay dhakadayda tahay oo layga doonayaa maaha ma odhan waa wacdi wacdiguna laa yalzam asax waxa weeye in aanay banaanayn tacliiquma damaankaga kafaalada bishardin in lagu xidhaa markay bishaa heblaaya timaado maalka waxaad hebel ku leedaan kuu damaana hebel jirkiisa ayaan kuu damaana maxaa yeelay waa laba caqdi ma aqbalayaan wax tacliiq leela sida iibka oo kale ma banaana buu leeyahay muqaabilkooda wuxuu leeyahay kasoo horjeeda waar way iska banaan tahay maxaa yeelay mar haddaan qubuul la shardiyin dee way iska banaya tacliiqooda sida guurkii oo kale alaaqii oo kale maa asax waxa weeyaan oo kale buri inaanay banaanayn tawqiitu lkafaala kafaalada in wakti loo sameeyo oo masalan idhaahdo sow ninkaa maaha anugu bilun baan kaaga damiinay wixii ka dambeeya damiinkaa kafiilkaagamihi bilun baan anugu kafiilkaaga ahay ma banaano oo iyadan lama ogola taani wuxuu leey me waa iska banaanta waxa laga inu qarad iyo ujeedo dee muddadaa uu ku leeyahay ya iska banaanaato bu isagu leeyahay walow najazahaa hadduu gooyo damaankii kafaaladii wa sharada kafaaladii bu muslim gooyo wa sharada wuxuu shareeyaa taakhiira lexbaari keenidda in loo dibdhigo shahran bilshaasi wa iska banaanya wa anahu asaxu anahu yasixu inuu ansaxayo wey damaanulxaalle deinkii xaalada ahaa muajalan muddo isagoo maajala in la damaanayo ajalan macluuman maajala isagoo lagu waqtiyayo ajalan macluuman ajal la yaqaano وأنه يصيح وأنصحي الضمان المؤجل كما جلقى حالا إن الضمان وأنه لا يلزمه كوجه تعجيل من ددشية الشيخ لي هي هدو ولو نجزها هدو قويو كفارة أنا ننكاكو كفارة قاضي بويري أنا سو حادرين تيسا كفارة قاضي وشري لكن شرطي كيندي سوين بالله قدقاه oo la yidhaahdaa bishaasun ku keen bishaasun maanan ku keeni karaya taasi way iska bannaan yahay maxaa yeelay ninkani camal ayuu islaazimiyey dumadiisa saaray markaa dee mawaajil ahaan waa iskaga bannaanaaday sidii camalka ijaarada oo kale marka markuu ina leeyahay hadduu yidhaha shahran bilna ha lay kaadiyo markaa wuxuu kaga ixtiraazayaa muddo majhuula hadduu idhaahdo laakiin halaykaadiyo keenitaankeeda wax muddo aanu qabsanin kaasi ma ansaxayo ee waa inuu mudda macluuma inu qabsadaa waxaa kaloo asaxa inuu ansaxayo dayn xaala oo hadda layska doonayo o laysu taagan yahay inuu damaano muajalnimo inuu ku damaano ajalan macluuma muddo la yaqaano soo hadda layska dooni maayo anaa ku damaanaya bil ayaan kugu damaanaya bil gudaheed in lagu keeno ama bishaas markay dhamaatay in la keeno ayaan kuu damaanaya daynkina waa xaallo haddaa la iska doonay waa iska banaanta maxaa damaan kale dee waa tabaruc qofkani uu wax isagu ku tabarucayo xaajaduna way isaga baahantay dee siduu isu laazimiyey ayuunbu markaa ugu sugnaanaya markaa muddadiina ninkan baaminkaa way ku sugnaanaysaa markaa dee bishaasunbaa isaga laga dooni karaa ninkaa baaminkaa wax damaanay isaga bishaas kadib unbaa laga dooni karaa وأنه يصيع ضمان الحال الدين كحالة هذا اللي سكدوني مؤجلا إنه سو مؤجل لما كنت ضمانه سو مدلو أجلا معلوما لقوم مدي مدلا يقام وحكران سحيب لضمان المؤجل حالا دين كي مؤجل كهاية سنة كها أما بيش أها بيش دبيد لقوم بلان سنة إنه لا حد أيانا نكو ضمانين لو سيو حد أيانا نكو ضمانين hortuu damaankaa ama shaygii muajalkaa xaalo lagu damaano waa ansaxay horta maxaa yeele ninkani wuxuu ku dabarucay inuu dee waktigiisi kasoo horumariyo dabeedna wuu ansaxay si aslu damaan oo kale haddaba markay sidaa tahay wa annahu laa yalzamhu tacjiil buu leeyahy waxaa kaloo haddana asala asaxa inaan dedejin haddana aanay waajib ku ahayn horta damaankan ha ka ansaxo laakiin inuu dedejiyo hadda bixiyaa haddana waajib kuma aha dee isagoo ninka asiilkii islaazimiye oo kale ayuun bay ka dhigan tahay bay yidhi taanigu wuxuu leeyahay maya waa ku waajibaya tacjiilkii o maxayl damaankani waa tabaruc wuxuu markaa dee isagaa islaazimiyey dee qaabkuu isu laazimiyey unbuu ugu laazimayaa buu leeyahay ile isaga waxaan isa saaro isaase siduun hagu laazimo buu leeyahay walilmustaxiqi haddaba ninkii mutay oo maxay madmuunu lahu ama makfuulu lahu ama waalidkiisii mudaalabatu daamin walasiili ayuu leeyahay daamin iyo asiil inuu labadaba ka doono walasixu anahu laa yasixu ma ansaxaya bishardi baraa'ati alasiil asiilka inuu beri noqdo ilaxba shardi maaha waxaan leeyahay ma ansaxayo waxau sheekhu leeyahay ninkii mustaxiqa ahaa ee daynta lahaa mustaxiqaa daynta lahaa madmuunu lahu ama makfuulu lahu wuxuu leeyahay muaalabatu daamin ninkii daaminka inu ha waradhig waxaygii soo adigu imaa damaano qaadin keenuu ka darka ku dhego walasiil iyo kii asalka ku ahaaye madmuunu canhugahay daynta lagu lahaa labadaba inuu ka doonaa buu leeyahay ijtimaacan wainfiraadan ayagoo wada joogo in labadaa isku soo qabto ilaa ii dhiga waxaygii halkaa iyo inuu midba gaarkii u qabsado wuu leeyahay hadduu boqol ahaan midna inu war konton keen wixii damada kan idha konton keen waa u bannaan tahay azaciimu ghaarimun ninka waa saaxoolo waa mag dhabaya ayaa rasuulku yihi xadiis abu daawuud warinayo kan kale dee asiilkaana waa ninkii daynta lagu lahayo baaqiga ku ahaa marka waa laga dooni karaa kan kale khaarimkaana zaciimka ama kafiilka daaminkaana saasaa looga doonaya asaxna waxa weeye inaanu ansaxaynan damaan bishardi baraa'ati alasiil waan kuu damaanay waaye shardi waxa inuu ninkaa hore ninkani nin wax laga gurayo maahe inuu beri noqdo inaga dhex bixi maayo xataa aniga labadeenaasi isku kaa hortu inaga beri yeelo waxbaba iyaynaan weydiin ma ansaxayo kaas maxaa yeele shardigani wuxuu diidayaa sidii damaanku uu keenayey